it
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin salaasa waana afar iyo labaatanka bisha toddobaad amaba julaay ee sannadda laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barle aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo lagu tababaray hannaanka la xisaabtanka dowladaha hoose waa barnaamij aad loogu baahnaa oo accountability leh ama isla xisaabtan leh aan maamulka degmada hor fadhiisan karno oran karno wixii aan naga qaadeen oo cashuuraha ama khidmadaha maxaa nagaga soo celiseen qorshahaygu hadda waxa weeye inaan inaan degmadii ku laabanno inaan dadkii eh, ka dhaadhicinno wixii ku tababarno inaannu adeegii cashuurbixintii annagu
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo magaalada nairobi ku soo bandhiga masrixiyaed sugaaneed ay bulshada ku wacyigeliyaan kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin inta aan ku guda jirno barnaamijka
hadalkay tidhaahdaan dareen sii hinqanaya iyo waa codka fanaanka cawaale aadan intaan idaacadda ku guda jirna ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in aanu ka walwalsanayn qoraal uu habeennimadii axaddii soo dhigay bartiisa twitterka taasi oo uu ugu hanjabay dowladda iiraan madaxweynuhu qoraalkiisana kuma aanu sheegin tallaabada uu qaadi doono laakiin waxa uu sheegay in cawaaqib xumo uu aad u daran ay dowladda iiraan kala kulmi doonto ama ay la kulmi doonto haseyeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa arrintan ka jawaabay ayaa isaguna dhankiisa ku tilmaamay wax lala yaabo
qoyska uu ka soo jeedo ninka lagu eedeeyey in uu laba qof toogasho ku dilay saddex iyo toban kalena ku dhaawacay magaalada toronto ee dalka kanada ayaa sheegay inuu qabo xanuunka dhimirka dowladda kanada ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo faysal xuseen oo sagaalatan jir ah uu toogasho ka dambeeyey inkastoo uu geeriyooday markii dambe mana cadda in isagu isdilaya in kale ninkan ayaa toogasho ku dilay gabadh yar oo toban jir ah iyo gabadh kale oo sideed iyo toban jir ah
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacaana wanaagsan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayey waayigelina la xidhiidha sidii ay ula xisaabtami lahaayeen maamulka dowladaha hoose ee degmooyinka ay ku nool yihiin qaar ka mid a dhallinyaradan oo u warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ayaa sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii dadku ay u siday dadka ay u bari lahaayeen hannaanka cashuur bixinta wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso dhalinyaradan oo ka kala yimid degmooyinka hoostaga gobolka bari ayaa ahaa ujeeddada laysugu keenay sidii loo bari lahaa maamul wanaagga iyo weliba arrimaha dowladda hoose oo ku aadan in dadka lagu wacyigeliyo bixinta cashuuraha iyo sidii markaasi dhallinyarada ay ula xisaabtami lahaayeen halka ay ku baxdo dakhliga cashuuraha ka soo xarooda iyo weliba mashaariicda laga helo dowladaha hoose bashiir ibraahin oo ka socday hay-adda diikooniya ayaan weydiiyey barnaamijkan dhallinyarada loo qabtay waxa uu ku saabsan yahay iyo weliba faa'iidooyinka ay ka dhexli karaan waxay ka caawinaysay in eh, degmooyinkii loo fududeeyo si ay canshuuro usoo ururin lahaayeen bulshiga- bulshadii sidii loo wacyigelin lahaayoo loo loo odhan lahaa in ay looga dhaadhicin lahaa inay canshuurta bixiyaan si ay sarfays u helaan ayaguna markay canshuurta bixiyaan kadib een, dowladdii hoosena ay ula xisaabtami karaan waayo haddii aadan canshuur bixin cidna lama xisaabtami kartid laakiin haddii aad canshuur bixiyo tahay waad la xisaabtami kartaa cid walba oo een, een, maamu- ee, degmada maa- ee, ka ah een, maamulka haysa Een, barnaamijkan maanta marka wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhahda surface delivery and budget management boosaas ayaanu keenay dadka halkan laisugu keenay waa guddiyo horta waa guddiyo guddiyadan waxaa loogu talagalay isla xisaabtanka cid aan lala xisaabtami karin ma jirto maanta cid walba oo lala xisaabtami karta qofkii la diiday inuu lala xisaabtamo waxa weeye waa qof waxa weeye aanba aan rabin inuu dadka meesha sii joogaba waxa weeye guddiyadan waa guddi xisaabta isla xisaabtan haddii la yidhaahdana dadku waxay u arkaan wax dhib ah in dhib la gaarsiiyey aanu isla xisaabtanno sidoo kale bashiir cali faarax oo ka mid ah dhallinyarada laga soo xulay tuulooyinka hoostaga degmada carmo ee gobolka bari ayaa sheegay in barnaamijkan ka dhallinyar ahaan uu yahay mid aad u wanaagsan islamarkaana ay dib ugu celin doonaan wacyigelinta halka ay ka yimaadeen barnaamijkan waxaan ka fahanay barnaamij weeye caalami ah oo aada loogu baahnaa oo ka turjumaya in lala xisaabtami karo degmadii ama deegaankii aan ka soo jeednay aanu la xisaabtami karo maamulkii dowladaha hoose oo waa barnaamij aada loogu baahnaa oo accountability leh ama isla xisaabtan leh aan maamulka degmada hor fadhiisan karno oran karno wixii aan naga qaadeen oo cashuuraha ama khidmadaha maxaa nagaga soo celiseen qorshahayagu hadda waxa weeye inaan hormarino wixii aan inaan degmadii ku laabanno inaan dadkii ka dhaadhicinno wixii ku tababarno inaannu adeegii cashuurbixintii annagu wixii sii baahinno oo dadkii keenno adeegii cashuurta inaan dadka barno inay bixiyaanin inaannu wax dakhligii degmada xoojinno maamulkii degmadan aan la xisaabtanno waxaan u dhiibno ammaana si kafool kafool aan u wareysanno u weydiinno wixii qabanayaan bulshada u qabanayaan maxamed siciid sandheere waa agaasimaha arrimaha bulshada iyo mashaariicda degmada carmo ayaa sheegay inay jiraan dhallinyaro aqoon-yahano ah oo mar kasta jecel inay la xisaabtamaan maamulka puntland sidaasu darteed annugu laftigay waxaanu u soo bandhignaa waxqabadkayaga guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneedba sidoo kaleeto miisaaniyadda iyada aan degmada aan kelno waxaanu ku qabanno wallahi aad baan ugu farxsanahay anu anaa dhallinyaro ahoo in dhallinyartu nala xisaabtano aad baan ugu farxsanahay mataqana waxna kama qabno waa soo dhaweynaynaa waxa waaye midda kale dadku hadda boqolkiiba sagaashan iyo sagaa boqolkiiba siddeetan iyo shan aqoon-yahaniin bay u badan yihin dadku hadda waxbay bartaan maaha dad qabqab iyo boob kula soo gelaya dad si nidaam leh oo bolasi ah kula xisaabtamaya wey si kastaba ahaatee waa barnaamijkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo laga qabto gobolka bari taasoo ku saabsan in dhallinyarada ay la xisaabtami karaan mas-uuliyiinta maamulka puntland iyagoo sidoo kalena dadka ku wacyigelinaya in cashuurta la bixiyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o e mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o e maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
halka dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a koox dhalinyaro ah oo soomaali ah ayaa magaalada nairobi muddooyinkii u dambeeyey bulshada ku siinaya wacyigelin ku saabsan waayaha ku gadaaban dhallinyaradan oo inta badan fariinta ay soo bandhigayaan kusoo gudbiyey qaab masraxyadeed ayaa sheegay in ay ku dhalisay markii ay arkeen burburka qoysaska oo soo badanaya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan magaalada nairobi kasoo diray waayadii u dambeeyey dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee xiiseeya arrimaha fanka aad ayay u sii badanayeen arrintan ayaa sii xoojisay kadib markii ay dhallinyaradu fursado ay ku soo bandhigaan arrimaha fankooda ay ka heleen warbaahinta gudaha iyo sidoo kale goobaha ay bulshada isugu yimaadaan ee magaalada nairobi dhallinyarada ayaa inta badan gabayo iyo qaybaha kala duwan ee fanka soomaalida ku cabira hadba xaaladda markaasi taagan cabdirasaaq saalax warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xaafadda islii wuxuuna gabay ku cabiray arrimo ku saabsan guurka iyo caqabadaha inta badan ka dhasha marka horta maanta waxaan arkay markaan fiiriyey dhanka guurka furinkii baa aad u batay furinkan waxa keena qofka marka hore marka labada qof markiiba maaragta ay intaysan isguursan ay heshiiyaan oo waxay dhan kasta ay ku heshiiyaan waa meel kasta iska fahmaan horta dabana ciladooda waa yarataa laakiin maanta san aragnay guurkii fur dhanka furinka aad buu u batay gabar bad arkaysaa waa la guursanayaa todobada markay ka baxda waa la furaya haddana marka taas baa igu kalaftay markaan fiiriyey Ha.
maxaa ka tirisay marka waxaan ka tiriyey dhalinyaroy habdhismeedka guurka waa inaad dhaayaha u furtaani dhan kastuu qallooc kaga jira waa inaad dhab u fiirisaani dhib male ha is odhan intuu dhaldhalaalku qaado dhaqaala intaad ku raacdo dinteeda fiirin baydhooba kuugu jiidi dheerar iyo leexaad intaad ku raacdid bay dhaxanta kuugu reebi dhaqsa geedkaad ku fuushid baad ebid dhex joogaynin dhallinyarada ayaa sidoo kale xaafadda islii ku soo bandhiga riwaayado majaajilooyin ah kuwaasoo ay inta badan aad u xiiseeyaan qaybaha bulshada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi iyo adigu magaceeda laga garanaya mogiib khalas baa layahaa waxaa ku xogtay tii la odhan jiray eh, maxaa qurbaha iga qabsaday waa qarsanayaa waxaa ku xogay guurey oo ilaa mm, guurey ha guurey ilaa qixweli geedi baan nahay adigu waa dhowr sheeko oo gaagaaban mooge iyo mukhalas oo kale haddii aad uh, bulshada u sharaxdo maxay ka hadlaysay riwaayadaas mooge iyo mukhalas waa qofan waxba ogeyn iyo qof odhanaya een anaa ku dhoofinayo adigu waa qof yimid oo waddanka yimid waxaa iska jira ma ogtahay qof baa ku imaanaya wuxuu ku odhanaya waddanka maraykanka anaa iskalo halkan uu ku yaalaa dhow haddaan ku geynaya adiguna moogihii baa tahay oo tusaale ahaan weeye ha waxba ha waxba kama ogid oo mas waa iska aaminaysaa wuxuu ku odhanaya intaasoo kun oo dollar keen oo meel baynu dhiganayna wakaas wakaa waxbuu kuusoo macmacayaayo ninkan hadda magaalada muu dhaafin oo hadduu doono saa u tiim iyar buu kaa soo horiyay laba heel buu kaa soo horiyay hadduu doono moog kadibna aanu wey qofkii dee saasaa lagu furanaya marka mooge waa qofkaan waxba ogeyn ee lacagta laga daadsanayay mukhaalaskuna dee waa kii sheegaya bahasha akhtarta ah dhaantada oo ka mid a ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dhallinyaradu aadka u xiiseeyaan islamarkaana ay ku soo bandhigaan goobaha fagaarooyinka ee magaalada nairobi maxamed xasan ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuura dhaantada dhaqanka baan ka hadlayaa gabayadan sidoo kale sameeya dhaantooyinka xaggoodaaan ku yara fiicanahay marka labada dhinacba waa isku dayaa waaya go- ilaa goorma farasow howshaan soo waday walaahi eh, muddo dheer adigu waa iska tirtirinayay laakiin waa dhowaan unbay ahayd markaan soo bandhigay qof oo wax hadda ilaa caqabadaha nagaga yimaado male marka anana- anagana ma rajeynanaba inay wax caqabada nagaga timaado maxaa yeelay dadka oo soomaaliya waa dad marti jecel waa dad dhaqan jecel marka runta laga hadlo waa dad oo oo macnaha dhaqankooda qof walba uu uu jecel yahay maxaa ka mid a dhaantooyinka kale ee aad samaysay
waxaa kas- waxaa ka mid a midaan een, kowdii luulio habeenkeedii aan sameeyey oo oo aan habeenkaas ugu talagalay gidi soomaali weyn inta samaha jecel sanad guura wacan sadrigiyo lafaha sambabkayga tihiin dhiiga sahaydhmayiyo seedihiyo jidhkaad igu saabsan tihiin sabad iyo dhulkood saka roob ku helay samigiisa tihiin
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga khadar maxamuud xareed oo warbixintaasi noogu soo diyaariyey magaalada nairobi haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxayd ku soo maqan heesta habboon iyo weliba codka fanaanka xawaale aadan
Thank you. intaasaynu ku dhaafno codka fanaanka cawaale aadan iyo heeskiisa haboon halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington barnaamijkeenii duurnimo ayaan ku guda jirnaa haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan oo inala soctiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xiriirka kubadda cagta dalka jarmalka ayaa waxa uu beeniyey oo uu diiday hadalka ka soo yeeray ciyaaryahan mowsid ozil oo ku haddan in lagu cunsuriyeeyey gudaha waddanka jarmalka waxaana ozil uu shalay sheegay inuu ka fadhiistay guud ahaanba ciyaaraha caalamiga ah kadib markii taageerayaasha qaar ee xulka dalkaasi jarmalka ay ku eedeeyeen sida uu yidhi inuu yahay muhaajir ka soo hijrooday waddan kale waxa uu yidhi ozil oo hadlayey marka aan koobab ku guulaysanno waxaan ahay jarmal marka aan guuldaraysanana waxaan ahay nin muhaajir ah taasoo ula jeeday inaanay isqabanaynin leroy sane oo weerarka uga ciyaara xulka kubadda cagta ee nadiga mancity ayaa waxa uu sheegay in halista ugu weyn ee horyaalka sannadkan ay la kulmayaan ay tahay naadiga chelse kadib markii naadigaasi isbeddel lagu sameeyey islamar ahaantaasina maamulkii tobabarkii kooxdaasi beddel ku yimid dhowaantan tiero onri ayaa la sheegayaa in uu markaa aqbalay in uu noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta ee astonvilla sida uu qoray wargeyska the star onri ayaa ahaa tababar ku-xigeenkii xulka dalka beljamka ee kaalinta saddexaad ka galay koobka kubadda cagta adduunka ee bishan lagu soo gebagabeeyey waddanka jarmalka waxa uu markaa wixii ka dambeeyey doonayay inuu si toos tababarnimada ugu rigo oo uu ka tago arrimaha la xidhiidha shaqada ahayd in uu falanqeeyo ciyaaraha otiifyada qaar ee waddanka ingiriiska uu ka howlgelayay dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan haddaynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno aana xuseen barre ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsanid shirwac madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu ka welwalsanayn qoraal uu habeennimadii axaddii uu soo dhigay bartiisa twitterka kaasoo ugu hanjabay dowladda iiraan madaxweynuhu qoraalkiisa kumuu sheegin tallaabada uu qaadi doono laakiin waxa uu sheegay in cawaaqib xumo aad u daran ay dowladda iiraan kala kulmi doonto daandaansiga ay wado sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda iiraan jawaad zariif ayaa arrintan ka jawaabay waxaana uu ku tilmaamay wax aad iyo aad loola yaabo qoyska uu ka soo jeedo ninka lagu eedeeyey in uu laba qof toogasho ku dilay saddex iyo toban kalena ku dhaawacay magaalada toronto ee dalka canada ayaa sheegay inuu qabo xanuunka dhimirka ee maskaxda dowladda canada ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo faysal xuseen oo sagaalaatan jir ah uu toogashadan ka dambeeyey inkastoo isaguna uu geeriyooday macadda ilaa iminka inuu isagu isdilay iyo in kale ninkan ayaa toogasho ku dilay gabarh yar oo toban jir ah iyo mid kale oo sideed iyo toban jir ah aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre oo qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inala socodsiinayey ciddii wararka iyo weliba barnaamijyada iyo weliba warbixinada kala doonaya inay dib uga daalacdaanna waxaad dib uga eegi kartaan ama aad ka booqan kartaan boggayaga v o a somaly com weli gebagabada idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantaynu ku jirnay haatanna aynu mar kale dib u jilleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka qaasim macruuf iyo weliba heestiisii heeryadaada sida oo howlahaaga wado
dhegahawda gabay afkan had iyo jeer ku hadaaqayeen hakanayn kollaba hadalkama go'aan dhegahawda gabay afkan had iyo jeer ku hadaaqayeen hakanayn kollaba hadalkama go'aan qalbika hudaa horaleemiyu halishaa shaqiyo howlaha kalgacal qalbika hordaa horaleemiyu halishaa shaqiyo howlaha kalgacal kaa qabtira dabarsani holac kugu shidaye daryadaada sido hawlahaaga wado Wa maye maye hungada hungada godobku arsani holac kugu shidaye daryadaada sido hawlahaaga wado holan ruuxa tegay niyadiigsataay hadimada nafsa u haraatiye hangalayso keli holan ruuxa tegay niyadiigsataay hadimada nafsa haraatidaye hangalayso keli qalbi ku hanweyn ku hagarbaxo ku huray naftaba holyaraan miya laga jira qalbi ku hanweyn ku hagarbaxo kuure naftaba holyaraan miya laga jira Wa maye maye hungada hungada godobku harsani holac kugu shidaye
codkaasi fanaanka qaasim macruuf ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadadu idinka mislaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Wamaye, maye, hungada, hungada, godobku harsani, holac kugu shidaye, daryadaada sido